أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobada aan idinku goheynana waxaa ka mid ah in ka badan labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya dowladda xabashida etoobiya ayaa gobolka amxaarada kaga dhawaaqday qorshe dagaaleed cusub xilli dagaalada ka socda dalka etoobiya ay kusii fidayaan dhul hor leh wilaayada jubbada hoose ayaa magacowday guddiga beeralayda wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada bulofulay ee wilaayada baay ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey degmadaasi wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askar taayibin ah kuwaasi oo ka soo baxay safka cadowga allah maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowro u soo gebagabeeyey haweenka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duurnimo jimcaha taariikhuna ay ku beegan tahay kowda rabiicu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiiyo dhan in ka badan labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi inoo haya ciidamada mujaahidiintu waxaa maanta weerar dhabagala u dhigeen milishyaada murtadiin oo ku socdaadhiyey agagaarka deegaanka waniile ee hoostaga degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya weerarkan kamiinka ayaa sababay khasaare xoogan oo dhimasho dhaawaca oo allah fadligii soo gaadhay malishaadka murtadiinta inta la xaqiijiya waxaa kamiinkaasi lagu dilay sagaal askari oo murtadiin ah oo siddeed ka mid ah iyo hubkooda milishaadka ridada ay kaga carareen goobta weerarka dhabagalka ka dhacay sidoo kale waxaa kamiinkaasi ku dhaawacmay labaiyo toban askari oo murtadiin ah waxaana xusid mudan in goobta kamiinka uu ka dhacay ay ku sugan yihiin oo ay gacanta ku hayaan ciidamada mujaahidiinta dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qaraxyo ku weerareen saldhigga murtadiinta xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo oo ka mid ah goobaha cadowga allahu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaa qaraxyadaasi inta la xaqiijiyay ku dhaawacmay hal askari oo murtada isla wilaayada baay waxaa mujaahidiintu xala laba qarax la beegsadeen malishaad murtadiin oo ku socdaaliyey xaafadda bardaale dhanka wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxa ay qarax la beegsadeen malishaad murtadiin oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka buulixaaji ee hoostaga magaalada kismaayo howlgalkaasi qaraxa ayaa waxaa allah fadligi ku baktiyey laba askari oo murtadiin ah shalay ay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ee weerar isugu jira dagaal toosa ay duqeynna la beegsadeen malishaad murtadiin ah oo ku sugnaa halka loo yaqaan lagta deegaanka buulixaaji waxaana weerarkaasi lagu dilay lix askari oo murtadiin ah iyadoona lagu dhaawacay toban kale shantii maalmood ee lasoo dhaafay weeraro qaraxyo badan oo kufaarta afrikaanta lagula beegsaday intaa u dhexaysa deegaanka shalambood iyo degmada buulamareer waxaa bakti iyo dhaawac ku noqday soddon iyo toddoba askari oo kufaarta afrikaanta ah mahadsanid xaaris dowladda xabashada etoobiya ayaa gobolka amxaarada kaga dhawaaqday qorshe dagaaleed cusub xilli dagaalada ka socda dalka etoobiya ay kusii fidayaan dhul hor leh nuwar cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
militariga dowladda kaafirada etoobiya ayaa guluf cusub oo weerar ah ku qaaday gobolka amxaarada kaasoo ka dhannaha jabhadda faano iyadoo dagaallo culus laga soo sheegayo waqooyiga waddankaasi xukuumadda addis ababa ayaa waxay sheegtay in weerarkan cusub ay ku doonayaan in gobolka ay kaga sifeeyaan maliishaadka faano oo muddooyinkii dambe halis weyn ku hayay jiritaanka nidaamka abiy axmed warbaahinta maxalliga ah ayaa ku soo warramaysa in kumanaan ka tirsan ciidanka dowladda oo wata gaadiidka dagaalka ay durbo u dhaqaaqeen gobolka amxaarada si ay qayb uga noqdaan gulufka cusub ee dagaalka dagaallo culus ayaa xilligan waxa ay ka socdaan gonder goojab iyo shaw jabhadda amxaarada ayaana sheegtay inay la wareegtay deegaanno muhiim ah sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee xabashada ayaa iyaguna geysanaya duqaymo culus sida ay soo wariyeen ilawareedo ku sugan ismaamulkaasi amxaarada tani oo markii uu xukunka uu qabtay abiy axmed waxaa etoobiya dib uga bilowday jabadaha hubaysan kuwaasoo ka soo horjeeda nidaamka addis ababa islamarkaana doonaya in xukunka ay uga tuuraan qori caaraddiisa markii gobolka amxaarada laga soo tago sidoo kale waxay colaadan i saamaysay gobollada oromada iyo tigreega mana muuqato xalay ku istaagayaan dagaalada sokeeye ee ka socda dalkaasi malaayiin etoobiyaan ah ayaa ku barakacay colaadda halka boqolaal kun oo kalena lagu dilay waxaana sii dheerdhaca kufsiga iyo amni darrada ka jirta waddankaasi mahadsaned abusheyba wilaayada jubbada hoose ayaa magacowday guddiga beeralayda wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi noo haya kadib munaasabad si aadaa loo soo agaasimay dhowaanna lagu qabtay deegaanka buulamaamo oo ka tirsan degmada kamsuuma ayna ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maktabka beeraha xarakada shabaabul mujaahidiin iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo salaadiin ayaa lagu shaaciyey hoggaanka guddiga beeraleyda wilaayada jubbada hoose guddigan ayaa ka shaqayn doono isku xirka maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beeraleyda isaga oo ka qayb qaadan doona horumarinta beeraha iyo ka warqabka xaaladaha webiga jubba ugu horeenna waxaa madasha munaasabadda ka hadlay a-sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo shaaciyey magacyada guddiga beeraleyda dadaalkiin iyo juhdigiin oo aad ugu tashanayseen inaad samaysataan mas-uul kaas oo ah xasan barre maxamed jazaahullahu khayraan walaalkan halkan joogo baa aad ka dhigateen in mas-uul idin noqdo annagana kan walaaye ahaan waa idinla aqbalnay jazaakumallaahu khayraan waxaa kale intaas garbihiis fadhiyo oo halkan joogo muxaafadada kamsuuma iyo muxaafadada jamaame mas-uuliyiintii ayagana degmo ahaan u hilsaaranaayay ayagana garbihiis baa fadhiyaan oo bulshadii beeralaydii guud ahaan waxgaradkoodan idin soo doorteen oo annagana la dooranay waxaan idin leenahay awalan waxaan idin dardaaramaynaa taqwa allaahi casa wajalla in ilaahay aad ka baqdaan dadka aad mas-uulka aad u tihiin oo idin doorteen aad ugu baqdaan subxaana wa tacaala waxaa kale idin dardaaramaynaa walaalayaal inaad samaysaan cadli waxa aad mas-uulka aad ka tihiin waa beer waxa aad mas-uulka aad ka tihiin ilaalinta beeraha way horumarinta beeraha way waa inaad cadaalad samaysaan intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay xasan barre maxamed oo loo magacaabay guddoomiyaha beeraleyda jubbada hoose yaa jamaaca albustaan reer beeraley guddoomnimada ay soo doorateen horta waa aniga qaaday walaayada min gobol ilaa xaraka ay fadhiyaan maktabkii beeraha ninkii ugu sari u fadhiya hortiis ugu doorateen waan qaaday waxaan se rabaa in liila qaado aan liigu daynin howl culus waaye beer waa dhiban tahay suwanaa liigu riixi waxbaa liiga gooy wax baa imaan doono cadaaladdan aan ku dadaalno horumarka beerahana aan ku dadaalno webigaan baaxadda weyno anyaha iuna siiyo nimcada ana in xigmadiisa aan ku dadaalno labteeda juhdi kharashaan ku bixaya maalin walba maalin in meel laga foqano waa laga fiican yahay meeshiis uu baahan yahay oo annaga ay nala garato inaad noo sheegtaan annagana aan gudbinno oo gobolkii u gudbinno maktabkan siduu yahay aan ku shaqayno ugu dambeynna waxaa kelimaad soo dhoweyna munaasabadda ka jeediyey salaadiinta kale ah suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka beelaha jararweyne iyo suldaan macalin maxamed cabdiduuba suldaanka beesha wardaay waxaan horta u dardaarmayaa dadka micnaha hadda howsha loo dhiibay ee heer gobol iyo heer degmaba waxaan leeyahay ilaahay ha idin fududay horta howsha laydin dhiibay waa howl dhib badan waxaa laydinka rabaa marka koowaad in cadaalad laydinka helo dadka howsha aad u qabanaysaan inaad cadaalad samaysaan qodobka labaad dadka inaad u naxariisataan oo micnaha xaaladahooda aad la socotaan baahida markaas jirto inaad la socotaan keliya ay aadan noqonin macnaha dad iska socda howshii loo ekmaday ka soo bixi waayo aadan noqonin dadka inaad u dhimrisaan walaalaha kale waxaan leeyahay iyagana waxaa idinka rabnaa haddee saa ugu dhiibateen inaad ku adeecdaan alsamcu waaldaaca fi lmashid waalmakrah walyusri waalcusr wacalaa ataratin calayna waanlaa nunaasic alamr ahlu ilaa an taraw kufran bawax waa wax adag marka in samci wadaaca la helo qof kasto marka oo mas-uul ah wixii loo dhiibay ilaahay isaga waa weydinaya cidda uu mas-uulka yana waxaa laga rabaa inay adeecdo dhammaanteen marka waxaa waaye adeeca waa nagala rabaa jazaakum allahu khayr waad dadaasheen ilaahayna inoo barakeeyo beeraha allah inoo barakeeyo dhulka allah inoo barakeeyo raxmad khayr qabta allah ina siiyo cadowga iyo gaalada allah inaga jebiy ikhwaani magacaabistan guddiga beeraleyda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ku soo aadayaa xilli dhowaan uu qabsoomay kulan ballaaran oo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiinta maktabka beeraha xarakada shabaabul mujaahidiin mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo inta badan beeraleyda gobolka kaas oo ujeedkiisu uu ahaa horumarinta beeraha iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa webigan baaxadda weyn ee jubba ee mara gobolka mahadsaned abu ayman fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada buulafulay ee wilaayada baay ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey degmadaasi xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi noo haya
dhawaqa aad maqlaysaan waa xoolo sake ah oo laga qeybiyey degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay xoolahan oo isugu jiray ari iyo geel waxaa ka faa'iidaystay boqolaal masaakiin iyo fuqaro ah oo ka kala yimid gudaha degmada buulafullaay iyo deegaanada hoos yimaado dadka qaar waxaa la siinayay neef geel ah qaarna waxaa la siinayay shan neef oo ari ah lama cabiri karin farxadda ka muuqatay dadka muslimiinta maadaama iyagoo xaaladoodu aad ay u liidato ay nasiib u yeesheen inay helaan sakada xoolaha nool waxaan arkaynay dad curyaama ah iyo kuwo indhoolayaal ah iyo kuwo kaloo xaalado adag ay haysato oo nasiib u yeeshay inay helaan xoolaha sakada ee laga qeybiyey degmada buulafullaay qaar ka mid a dadkii xoolaha nasiibka u yeeshay ayaa sidan u sheegay andalus
ismadhayjahsanow buulufalaya dhugaay maana buulufalaya hooli haddana kal qiibayaalhiyaay alxamdulilaahi waxaana haddana masaakiina hool u qiibayaalhiyay ana haddana shan neefoo haddana era'y alxamdulilaah ilaahay wiina wahadka ay haddana walaayad in dhogtay kor allah ka dhigi garas sagaar cabdi xaggee ka imaad doodala maasha allah may baahan odayaalka eh, maamulka islaamiga yaa hoola ka dhiibaay shan neef alisiyan maasha allah maasha allah farxaddaada ka war marka maasha allah maasha allah islaamka sifayle walka biyahayan alxamdulilah ada hadda ka hor wax ma lagu siiyey maya maya inkow waa gar islaamka dhan ilaahay guulsiye intaasaanan kadeersiye gaalada maxaa ku abaaraysaa gaalo ilaahay geb baa siye intaasaan kabaare سعودي علي حسن الحمد لله ما هد إلهي اسكول ولنا نسي قارن جيلنا نسي مهاج- مجاهدين تنسيدي إلهي أما هذا نغانا مدج كور الله كديك قالت الله كجبي إلهي قالنتي كور قال
maasha allah jow oo aad iyo aad u suuraha ka shira maasha allah alxamdulilaahi waxaa lanu siiyaa qaara keel ee lanu siiy maasha allah aad iyo aadaan u faraxsannaha marka alxamdulilaahi waxaa leeahayaa mujaahidiin karabeedi kor allaha ka yeela gaaladan waxaa leenahayaa hoos allah keli malaaq cali maqane oo ka mid a waxgaradka degmada buulafullaay oo isagana ku sugnaa goobta xoolaha lagu qeybinayay ayaa faahfaahin ka bixiyey waxa indhihiisa uu ku arkay maana xoolo badanaa buulafalay laka qiibiyey keel fara badan iri fara badan ayaa laka qiibiyey keela waxaa lagu qiibsay sharah lambar koow alaa qofkiiba hal neefoo geel eh oo alxamdulilaahi oo baaloq ayaa lasii shara irigina alaa qofkiiba waxaa lasii shara shan neefaa lasii shara liibaan adduunya liibaan qara allah nu siiye degmada buulafullaay ee xarunta maamulka wilaayada islaamiga ee baay waxay ku dabafeelaysaa degmooyin dhowr ah oo horey looga qeybiyey sakada xoolaha nool waxaana ilaa iyo hadda degmooyinka laga qeybiyo xoolaha ay kala yihiin labaatan jirow ufurow bardaadhe iyo degmada buulafullaay oo shalay laga qeybiyey sakada xoolaha nool waan idiin soo sheegi doonaa hadba degmada iyo deegaanka laga qeybiyo xoolaha iyo halka lagu soo gebagabeeyay inshaa allah mahadsanid abu xasaan wilaayada boqol ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah kuwaasi oo ka soo baxay safka cadowga allah cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xasan ibraahim iftiin iyo cabdow macalin xasan waa labo askari oo toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta waxayna askartani tababar ku soo qaateen waddanka yugandha iyagoona ka soo howlgalay deegaanada dhaca bariga galgaduud iyo magaalada caasimadda ah ee muqdisho mid ka mid ah toobadkeenayaasha waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii sida dirqiga ah uga soo badbaaday weerarkii barakeysnaa ee lagu xasmiyey saldhiggii murtadiinta ee deegaanka caws weyne isagoona wixii ka dambeeyey weerarkaasi qorsheynayay inuu kasoo toobadkeeno gaalnimada uu ku dhacay askariga labaad ayaa si gaar ah kaga tirsanaa maleeshiyaadka loogu yeero booliisi militaro ee loo dhisay la dagaalanka shacaa'irta islaamka sida xijaabka niqaabka dumarka iyo sidoo kale garka iyo cimaamadaha wilaayada bakool ayaa dhowaan askartan kusoo bandhigtay magaalooyinka tiyeglow iyo buurdhaxunleh waxaana markii towbada loo qabtay waray si gaar ah siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee andalus maay ibdomaal xasanaalare labada kun labaatan ilamadi bili lamaad amala yaa kabiiri degmadeen xudur yaa kugu biiri xudurkiina maybo hadana ilaa todoba bilood amala tababarka ka jari mayna qaadi meel yuwaan la eraw yuwaan yaa hadana ilaa lix bilood taaroon wallah noo qaadi muqdishina nisheen muqdishina nisheen hadda walqaabley marugni hadan goryaalena nasi hadan maybo meel furunteelena qaadi dagaalkii oo may galay oswin howshiinamayraaya dadkii kaane walnyarre bahkono heri walka wal qaable ma kuherne dhugun gila kare wal dhinibul anasindii mayrare dadle yaala mayrare anina birkoon isku kuroor muddo oo laba bira camal ay hataa duur leeka jarnaya mayrare ono saddex qof ina duur leeka jar markii hore hataa dagaalka markii uu sunku banay dagaalka ina tum ila masaahir ablam oo kala bilaawd lix saac oo kale markii la maraaw oo habadii wal dhoon iska wada dhamaadeen baa hore wada gubay dadka miidka meel dharaarin yaan oo mayrare guridano walanka jarnaya rooraan baada gur ala koyni haddana meelan nuuqaadi maynijeeyi aada la relili dagaalkii lamaad haddana aan gal haddana meela ka galay tumilamas haddan mana subaxa hadda leeli aan gal haddana dadki haddana siili haddana lahanin dhamma haddana hasan ibrahim aftiingan leere nimankan oo murtadiinta ee udu rooga meelan kasaani meela dhiboo ka galni shambulooda meela roogni ee walina nijey hamara nanijey hamar madina nijey haradan leera harnana nanijey libulood madi meela roogni yana noo qaadi walina nijey kambaala maduna saani meele waynoo qaadi basana niigaadi gabal walina nijey butiyaabala leeraha nanijey meeliyaa ee tababarna niigili qaabkii obaa kubani madan hamara nanisheeni guriideen nanasi nambarinin suubiyan oo sobneede walila singare booliis militariya la singare iyo shaqada shaqada booliiskana goobdaasan shaqada militaridana goobdaasan magaalada meelkubaasan maysingaadaw amni jeesugaasan baaburta baarasan hamar dhatieley meelsingbedele meelsingaadawna malehe ogaananeeri ugu dambeyn waxay baaq towbadkeen ah u direen maleeshiyaadka murtadiinta ee weli ku sugan safka gaalnimada buurdhon lagu hayay dhawaay dadwalaale sharafle deegaanka kooy waana mahadsanyin ee lankii oo sidaan madirooban galdami hata un galdami oo nimankaasi ka jara meel iyo shaqada walaayada usahang mara rooga ani usahaasku kubaha yaa fariingan gudbiifada se sharaf ii wanaag leelihin dhawaay qob alxamdulilah hato busheenti dar ilaahay ba hato busheenti alxamdulilaahi dalka iyo diinta meelare ha ka dhawaaliyar mayanka baaqay ini waxyaabihii oo waktiga ku kulmaayay ee beeldaradahay diin liin haysan wali liin dhimadaa wali kale liin ogaan ini isku taw basheenan ee dalsho iyo diintiyo inin isku qoyan wilaayada bakool ayaa ka mid ah wilaayaadka sida aadka ah uga soo qulqulayaan askarta towbadkeenayaasha ah ee ka soo baxaya sufuufta murtadiinta kuwaas oo si wanaagsan ay u soo dhoweynayaan maamulada islaamiga ah ee wilaayada bakool mahadsanid cabdiqani maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowlo usoo gebagabeeyey haweenka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya dowladan oo ahayd dowlad diini ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada buuq qable ee wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan u soo gebagabeeyey qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan gudaha degmadaasi dowladan oo loogu magacdaray umuna caaisha ayaa loo soo gebagabeeyey ku dhowaad boqol ruux oo haween ah oo ka mid ahaa haweenka beesha jambaay oo ka mid ah beelaha dega wilaayada hiiraan muddo toban maalmood ah oo ay dowladan socotay waxay dumarka muslimaadka ah ee loo qabtay ku qaadanayeen duruus kala duwan oo muhiim u ahayd kuwaas oo ay wax badan ka faa'iideen gebagabadii dowladda waxaa ka hadlay sheikhu yuusuf macalin cabdiraxmaan kaas oo kula dardaarmay haweenka dowladda loo soo xiray inay sii wadaan barashada diinta islaamka kelmadeeda waxaan kusoo koobayaa inaan diinka baranno oo aan iska dhaafno ihmaalinta diinta aan ihmaalinayno een dayacayno een ka mashquulayno aan iska dhaafno oo niyo inama alacmaalu biniya diinka aan niyo u yeelanno oo qur-aanka qalbiga aan gelino oo madaaris aan xaadirno on aan googoyn googoys aanaan noqonin taasaan insha allahu tacaala isku waanin ilaahana waafajiyo subxana wa tacaala khayrka daacadiisana ilaah iyo cibaadadiisa allaha nagu duwonna waafajiyo sidoo kale munaasabadda lagu soo gebagabaynayay dowladda waxaa ka hadlay nabadoonka beesha jambaay nabadoon xasan xaqdoon isagoona haweenka dowladda loo soo xiray dhankiisa kula dardaarmay inay maraakista waxbarashada ee degmada buuqabla ku biiraan oo wax ku bartaan waxaan ii sheegaa walaalayaal dowladaan soo socotay annaga aadaan ugu faraxnay waxaa weeye walaalayaal nolosheenna adduunya iyo nolosheenna aakhir waxay ku jirtaa kitaabka allan qaadana shaydaan fi naclatullahi caleyk waa nugu dhelaa inaan ka herna shaydaan waxaan ii sheegaa insha allah ilaahay idinkiis waxaan isku boorinaynaa inaan qaadano diinta islaamka ilaahay idinkiis anigoo ah nabadoonkii beesha waxaan ugu baaqaa dadkayga inay qaataan diinta ee ay ku dhaqmaan ay ku camal falaan waxyaabaha diinta ka hor imaanaya ilaahay subxana watacaala diinkiisa diidaya inay iska dhaafaan waxaan warkayga kusoo gebagabaynaa oo dardaaranah waxbarashada idinkeenni anficaysaa raggiinni waad ogtihiin sidii xaaladooda tahay cunug haddii aayad ay ka qaldan tahay bartiisna ay sixi karin uu wax mala waaye aas-aaska waxa waaye inaad idinka diinta islaamka qaadataan waxaan ani marka kusoo gaabinaa baaqayga waxaan ahay nabadoonkii ugu horreeyey shirkii beelweynta gaaljecel ay qaadatay arrimankii qodobadii ka soo baxay ahay diinta islaamka in la qaato arrimankii daba socda shirki nabadoonkii ugu horreeyo dhaqangeliyaan ahay inaad anigana igu ceebeynin ilaahayna subxaana watacaala inaad ugu dhiwaatiina diinta inaad qaadataan oo maaragta hadduu ilaahay kuu diida inaad dadkiina aad ku dhaqdaan ummaddiina aad ula tagtaan sharaf iyo cisiyadaa lagu gaaraa dowladan ayaa qayb ka ah dowlad diini ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada buuqable ee wilaayadii hiiraan uu qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada buuqable iyo deegaanada hoostaga mahadsanid marwaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh